Inta la og yahay roobabkan mahiigaanka inta badan ka curtay qaybo badan oo dalkani Kenya ka tirsan, ku dhawaad ilaa dad boqol kor u dhaafay ayaa ku dhintay siyaalo kala duwan daadad culus oo ka curtay qaybo badan oo ka tirsan dalkani Kenya. Gobolkani waqooyiga barina ku dhawaad ilaa iyo shan qof ayaa isku celcelis ku dhimatay roobabkaasi mahiigaanka ee ka curtay qaybo badan oo ka tirsan gobolkani. Isku xirka wadooyinka waaweyn ee gobolkani ayaa sidoo kale ka xirmay qaybo badan oo ka tirsan dalka, iyadoo gobolkani halka kaliya looga soo adeegi jiray oo ahayd Mombasana ay noqotay mid go'doon ay uga jiraan. Guud ahaan isku socodka gaadiidkana waxa uu noqonayaa mid hakad galay. Cusmaan Cabdi waa mid ka mid ah darawaliinta ka kala goosta gudaha gobolka. Khadka telefoonka ayaana kula xiriiray deegaanka Madoogashi xilli uu kasoo safrayay, halkaasoo biyaha ay ku hakiyeen.
saamaynta roobka uu nagu hayso horta saameyn yar ma aha hadda muddo isbuuc ah ayaan wadada ku jirnaa oo ku xirannahay roobkana roob feelahay ma aha waa baabuurta qaarna la socdeen hataa biyaha qaadeen oo waa la arkay social media la soo geliyey marka nin oo saameynta nagu haysay saameyn weyn waayo laakiin waa nimca ilaah leeow khamiistii ilaa iyo maanta waan ku jiraa wadada leeow waxaa igu sii darnayd haba ahaatee afweyne iyo meel la dhaho jalaanqo iyo tagdhuub ayaa ugu daran wadada hadda inta
dubad cali cami madaxa suuqgeynta xoolo dhaqatada dalkani kenya isaguna v o e da la hadla ayaa aaminsan dowladda oo keliya inaan loogu daba fariisan karin arrinkan iminka ka dhacday gobolka iyo dalkani kenya guud ahaan shacabkuna la doonayay inay iska gargaaraan xaaladaha culus ee iminka daadadkani ay ku reebeen waxaan codsan lahaa dadka gaaris degan ee islaamka ahe imaqli inuu inta roobka saameeye ka nugul uu u gurmado oo wax la istaro shukrinaq oon ilaahay mahad u celinana way noqoni sadaqadii jannada lagu gelaayana way noqoni nar ku-xigeenka countigani gaarisa mudane cabdi dhaqane oo isaguna socdaallo kala duwan ku mariyey qaybo badan oo barakacyaal fara badan countigani degan yihiin ayaa waxa uu sheegay in kaalintani ay tahay miday buuxin lahayd dowladda dhexe waxaan kale oo baaqaan u jeedinayaa maaragta dadweynaha inay meelaha maaragta dhulka hoose oo biyaha ay aada u gaaraan inay ka fogaadaan oo maaragta meelaha taagi ah oo safeka ah ay tagaan hortaale badi arrimaha disastarka weli maaragta national government ayaa dhaqaalihii loogu talagalay haasaa annagana apiil baan u dirnay maaragta inaanay naga garab qabtaan musiibooyinka roobabkan culus ay wataan barakacoodu keliya kuma eka dadka magaalooyinka degane xoolo dhaqato fara badan ayaa ilaa iyo iminka la aaminsan yahay in xoolahoodu ay baxeen culeysya qaar ee dadka qaar waxay ka soo sheegayeen deegaanada qaar kuwaasoo ah cunno yaraan ka jirta qeybaha qaarkood iyadoo deegaanka wajeer oo kalena korontadu ay tahay mid daciif ku noqotay kadib markii shidaalkii usoo mari jiray wadada weyn ee isku xirta gobolkani uu hakad galay maxamed faarax shire v o a dhamaajaaley